xildhibaano ka tirsan dowladda federaalk iyo siyaasiyiin mucaarad oo shir ku yeeshay magaalada muqdisho ayaa eedeymo culus u jeediyey xasan sheekh maalintii shalay waxaa magaalada muqdisho kulan ku yeeshay madaxda mucaaradka dowladda federaalk oo xildhibaano dhowaan loogu weeraray isla muqdisho waxaa xildhibaanadaasi ka mid ah daahir amiin jees oo ah xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka kaas oo sheegay inay doonayaan riditaanka xasan sheekh isagoo soo hadal qaaday weerarkii lagu qaaday dhowaan hotel uu ku sugnaa ka gaabi mayno hadduu kursiga isku adkeeyo madaxweynaha maanta xilka hayo aan ogahay sida loogu dhiibi ayada oo adeyg badan uu iska jaray haddii uu isku adkeeyo ha u diyaar garooba wixii asaga shalay sameeyey aniga hadda wax kale mali wuxuu asaga sameeyey waa u yaqaanaa dowladdii ka horeysay dowladdan wuxuu ku sameeyey waa ogyahay intaas lee sugayaa waxaanse leeyahay madaxweynuhu dalka yowsan naga burburin yowsan gibi dheer nagala dhicin xisbiyi la ceyrceyrshaday iyo wadooyin la xertay iyo waxaas horeyaa loogu soo daala waa waxyaabaha madhalaysi ka dhigay dadka qaar xildhibaan gamaadiid oo isna ka mid ah mucaaradka dowladda federaalk kana mid ah siyaasiyiinta shir ayaa waxa uu sheegay in xasan sheekh uu ku fashilmay hoggaaminta dowladda federaalk uuna hormuud ka yahay kalageynta soomaalida madaxweyne xashan xasan sheekh maxamuud wuu ku fashilmay hogaankii dalka fashil keliya ma ahane burburin iyo baabi'in iyo kala irdhayn ummaddii soomaaliyeed ayuu hormuud iyo horseed u noqday wuxuu hormuud maanta u noqday burburiyaha midnimada iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed wuxuu noqday kala geeyaha iyo kala irdheeyaha shacabka soomaaliyed uu noqday wuxuu noqday qofka hormuudka u ah boobka hantida danta guud iyo wixii ummaddan ka dhexeeya uu noqday wuxuu noqday maatadii iyo danyartii dhulka bannaan deganaa shakhsiga inta ka barakiciyey cagafcagaf ka geliyuu noqday oo manaxaa walaalayaal fasaadka maanta jira meesha uu maraayo qof garasho iyo caqli leh oo uu ka maqan yahay ama yacni seegan ma jiro shirka jiraad ay shalay ku yeesheen xildhibaanada iyo siyaasiyiinta mucaaradka kuwa xasan sheekh ayaa kusoo beegmaya xilli ay dhowaan ciidamada dowladda federaalk ee weerar ku qaadeen goob ay ku shirayeen mucaaradka iyadoona haatan mucaaradka ay shirka ku qabsadeen guri uu ka degan yahay magaalada muqdisho shariif sheekh axmed madaxweynihii hore dowladda federaalka haatanna ah hogaamiyaha mucaaradka sida weyn kaga soo horjeeda nidaamka xasan sheekh